أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس bismillaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhowaada barnaamijka diiradda jimcaha oo ah barnaamij toddobaadla ah oo maantoo kale aad ka dhegaysataan warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan toddobaadkan barnaamijka waxa uu ku saabsan yahay taariikhda hijriyadda iyo muhiimaddeeda sidoo kale waxaan ifin doonnaa fadliga ku jira bisha muxaram si gaar ah waxaan isku dul istaagi doonnaa tobanka bishan muddada barnaamijku uu socdo waxaa nagala qaybgalaya waan aad ugu mahad celinaynaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil oo ka mid ah culimmada diinta islaamka aniga ayaa barnaamijka soo saaray oo idinla socodsiinaya waa mar kale iyo diiradda jimcaha الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون طال ليل الأنيق دمعكم في العيون ما لكم تلبسون حلة البيس ما لكم تلبسون حلة البيس
mar kale dhegaystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu aan gudagalno barnaamijka diiradda jimcaha waxaan ka soo gudubnay sannadka kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga waxaan hadda gudagalnay sannad cusub oo ah kun afar boqol afartan iyo toddobada hijriga ilaahay ha ka dhigo sannad khayr iyo barako inoogu bilowda kuna dhammaada raalli ahaanshihiisa sannad weliba marka uu dhammaado waxaa habboon in qof kasta oo muslim ah uu naftiisa la fadhiisto si uu ula xisaabtamo wixii uu sannadkaas la yimid waa xilli uu qofku dib ugu noqdo safxaddiisii nolosha madow iyo caddaan wanaag iyo xumaan una fiirsado meelaha uu ka liitay cibaado ahaan iyo meelaha uu ku toosnaa waa muhiim in aan si dhab ah u eegno qaladaadkeena qaladaad iyo gafaf laga yaabo in aan ilownay ama iska indhatiri jirnay laakiin ilaahay waa naxariis badaneh cafis badaneh waayo mar kasta oo aan allaah u laabano albaabada toobada waa aynu furan tahay dhegaystaha ku xirnoo barnaamijka diiradda jimcaha sannad baa kuu dhammaaday sannad cusubna waa uu kuu furmay maxaa rajaynaysaa maalmo iyo bilal ayaa si dhaqso ah noo dhaafay taasina waxa ay astaan u tahay in safarkeenii nolosha uu sii socdo sannadna uu ka go'ay dad badan oo nala noolaa sannadkii hore ayaa dhintay kuwo kalena waa ay dhasheen allah waxa uu ku soo gaarsiiyey sannad cusub waa in aan la imaanno toobad sax ah niyad daacad ah iyo go'aan cad oo aan ku hagaajinayno nolosheenna allahna aynu warsanno hanuun iyo inuu waddada saxda ah na haliil siiyo sannadka cusub waxa uu noo yahay baal cusub waxaana la gudboon qof kasta in uu baalkaasi ku bilaabo camal wanaagsan ikhlaas iyo xidhiir cusub oo uu ilaahay la yeesho kana duwan kii hore ee wax badan naga khaldanayeen sannadka islaamka ee noo bilowday waxa uu ka kooban yahay labiyo toban bilood qaar ka mid a bilahaasi ayaa leh xurmo sharaf iyo mudnaan gaar ah waxaana la yidhaahdaa al ashhuru alxurum bilaha xurmada leh sida ku cad qur'aanka kariimka saddex ka mid bilahaasi waa ay isku xigaan waana dulqacda dulxija iyo muxaram midda afraadna waa bisha rajab sida aynu soo sheegnay bisha muxaram waa bil ka mid a bilaha xurmada leh waana bisha ugu horeysa ee sanadka hijriga ee aynu hadda ku guda jirno bishan waxa ay leedahay qiimo gaar ah waxaana ka mid a maalinta tobanaad ee bishan oo loo yaqaano cashuura waana maalin aad u qiimo badan oo dhacdooyin muhiim ah ay taariikhdeena ku xusan tahay hagaagka haddaba bishan fadligeeda iyo si guud taariikhda hijriga ayaan muddada barnaamijka aynu ku jirno ku ifin doonaa insha allah waxaan ugu horeyn soo dhoweynayaa sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil oo ka mid a culimada diinta islaamka ee barnaamijka martida ku ah sheekhna marka hore assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wacalaykum assalaam waraxmatullaahi wabarakaatuh waan dhowah jasaaka allahu khayran shiikhana waan kaaga mahad celinaynaa fursadda aadna siisay ee wakhtigaada qaaliga ah noogu hurtay haddaan guda galno barnaamijka ugu horeyn sanad cusub ayaa noo bilowday da hijriga marka aan ogaano bal taariikhda hijriga maxay tahay sidee bay kusoo bilaabatay iyo muhiimadeeda bismillah
bismi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wاlcaaqibaة lilmuttaqiina wlaa cudwaana ila clى اlظaalimiin waashhadu an laa ilaaha ila اllah waxdahu laa shariika lah وأشhهd أن محmdا cbdh وrasuulh سيد الأwلiin والآkhirيin وعlى آlih وأصxaabih وmaن اhtdى bhudaah واqtafى أharh ilى ywm الdiin amا bعd inshaء اllahu tacaalى haddii aan guda galno mowduuca ku saabsan taarikh alhijriy taariikhda hijriga ama waxa loo yaqaano sooyaalka ee hijriga ama diinta islaamka ee ku saabsan insha allahu tacala awalan waxaan ka hadlaynaa ama ku hormaraynaa ataariikh waxa loo yaqaano muxuu yahay lafdu taariikh ma qaybsamaa haddii maaragtay uu maaragtay qismi galo ama uu qaybsamo muxuu u qaybsamaa taariikhda markii la yidhaahdo middan islaamiga ama taariikhda hijriga yaa bilaabay ama goormay bilaabatay maxaase looga jeedaa insha allah taasaan ku horeynaynaa culamada islaamku waxay leeyihiin ataariikhu ama taariikh waxaa la yidhaahdaa diraasatlmaadi wixii tegey ama wakhtigii ku dhaafay in la daraaseeyo maxaa jiri jiray in la yidhaahdo waa middaa marka aad muxuu ahay ku erey bixisaan sooyaal marka taariikh waa diraasatlmaadi bay yidhaahdaan sida mawsuufka ku ama ku tilmaama wathaa'iqda maktuubada ee la yaqaano sidaasoo kale waxaa la yidhaahdaa ama lagu tacriifin karaa taariikh waa musطalax shaamil yatacalaq biاlaxdaaث almaadiya biاlidaafati ila daakira waa musطalax ama erey bixin koobaya ama muxuu ahaye ballaaran oo markaa ku tacalluqa ama ka hadlaya dhacdooyinkii tegey iyadoo lagu daray weliba ilaa dhacdooyinka markaa taagan sidaana taarikh waa la yidhaahdaa taa waa tacriifkii taariikh marka la yidhahdo waa sooyaal waa soo jireen waa wakhtiga asaga ee soconaya ee maaragtay laga sheekeynayo taariikh haddii la qaybiyo laba unbuu qaybsami karaa taariikh islaamiya iyo taarikh hayr islaami manaa diinta islaamka taariikh khusaysa iyo taarikh markaa hayr islaami oo dadka aan muslimiinta ahayn ay leeyihiin ama aan islaami ahayn labadaasay noqonaysaa taariikhda rasmiga ah dadka muslimiinta khusaysa waa taarikh alislaami waana taariikhda loo yaqaano ataarikh alhijriy waxaa kaloo layidhahdaa ataarikh annabawiyana qaar baa ku idlaaqa taarikh alislaami taarikh alhijriy hijra nabawiya macnaha waxay yidhaahdaan ataarikh alislaami alhijri waa xadath taariikhi ah ama waxaa loo yaqaano hijra nabawiya hijradii nebiga caleyhi salaatu wasalaam ama guuritaankii uu ka guuray maka markii ay qoladii mushrikiinta ama quraysh iyo cadaadiyana gaalada ahaa allah subxaana watacaala uu amray ama uu fasaxay inuu hijroodo ee uu aadamaha jarkiisii loo fasaxay loo idnay loo tilmaamay ee madiina ah madiinatu rasulilah sal l slam xadadka asaga ahaa taariikh alhijri la yidhaahda marka waa xadad taariikh bay leeyihiin duu makaanatin cinda almuslimiin muslimiinta agtoodana qiimo iyo sharaf ku leh sidaa darteed taariikh alhijri bidaayadiisa ayay culimadu ka hadlaan haddii la fiiriyo asalkaas ama magacaas alhijra nabawiya haddii la fiiriyo hijrigaa nabiga uu hijrooday buu kasoo bilaabanaya macnaheed saasuu noqonaya saa darteed bidaayadiisu waa hijradii nabiga caleyh salaatu wasalaam waxaa ka horreeyey diinta marka lasoo dejinayo oo bacdiga loo yaqaan waxaa ka horreeyey dhalashadii nabiga caleyh salaatu wasalaam kutubtii islaamka ilaahay uu soo dejinayo kitaabkeena qur-aanka ka horreeyey laftoodu tawaariikh bay lahaayeen ama taariikh bay ahaayeen nuzuul injiil nuzuul towraad ilaa aakhir marka ummado kale iyo qolyow kale marka arrimahaasi wax ku tirsan jiray saa darteed muslimiinta way ka wareegeen taariikhdooda rasmiga ahda hijriga ayayna wax ku tirsadeen haddii aan fiirino marka awal man arakha taariikh alhijri ruuxa ugu horreeya astaameeyey ama tacyiin rasmiya u sameeyey ee, waa amiirulmuminiin cumar ibn khadaab sababta ayay culimada tilmaamaan la sheego ee, kutubtana ku xusan ee macruufka iska ah ee, cumar uu u ictimaaday taariikhana wuxuu ahaa ee, raggii wu- wulaadiisa ahaa ee, dhulka muslimiinta markaasi gacanta ku hayay ee, hoos imaanayay khilaafada guud ee islaamka Ee, nin kamid a abu muusa alashcari la yidhaha cabdullahi ibn qays alashcari xilligiisii macnaha ha macnaha ha xilligiisa ha ayaa wuxuu usoo faray bay yidhahdaan macnaha abuu muusa alashcari wuxuu ahaa waali cala albasra magaalada basra la yidhahdo ciraaq ku taala ayuu waali ka ahaa cumar buuna u ahaa Ee, sida la yaqaan abuu muusa alashcari hadde waa raggii ee, ashcariyiinta ah ee soo hijrooday nabi maxamed alayhi salatu wasalaam u yimi saxaabadii waaweynna ayuu ka mid yahay Ee, cumar marka wuxuu waali uga dhigay xilligiisii ee basra Ee, amiirulmuminiin cuhmaan ibn cafaan oo ka dambeeyeen wallahu cala alkuufa asagu kuufa ayuu wax uga dhigay hortooda nebi moxamed ba calayhi salaatu wasalaam wuxuu waali uga dhigay zubayd iyo cadan oo markaa yeman buu asagu waali ka ahaan jiray Ee, sida la yaqaan abu muusa alashcari muxakamkii cali iyo mucaawiya dhexdhexaadinteeda maaragtay ragga loo tala saartay ama loo xil saarayna waa uu ka mid ahaa oo muxakamka xagga cali ka socday ayuu abu muusa ahaa marka wuxuu usoo qoray baa la yidhahdaa amiirulmuminiin cumar ayaa wuxuu yiri xaggaaga warqado iyo kutub iyo qoraalaa nooga yimaada ilan ee, amiirkii iyo wulaadiisa waxay isweydaarsanayaan wixii akhbaaraad iyo waxwaa- wixii axwaaloo jira ma ogtahay marka wuxuu yidhi annahu yaatiina minka kutub laysa laha taariikh cumarow xaggaaga qoraalaa nooga imaanaya taariikhna aan lahayn bimacnaa xili lasoo qoray iyo xili la qoray iyo waxay yihiin meelay maarata ka socdaan waxaan haddaysan taariikh lahayn lama garan karo tusaale ahaan bisha een, muxaram warqad baa ku xusan bisha muxaram sidoo kale warqad baa ku xusan shacbaan waxaa marka meesha ka maqan sanadkii sanadkii ahaa saas wey, maasha allah Een, marka wuxuu yidhi wax taariikha ma laha taariikhduna waqtigaa jaangoone maaragtay muxuu sanadkii weye moogtahay Ee, tii waxay keentay marka amiirulmuminiin cumar inuu dadka jamciyey bimacnaa ahlu shuurihi uu la tashanayay wuxuu yidhi marka arrinkaasaa loo baahan yahay Ee, bal sanad aan taariikh ka dhigano oo aan maaragtay dadka muslimiinta ku hogaamin oon maaragtay qoranno ayaan u baahana bal arrintaa igala taliya qaarkood waxay yidhahdeen arikh bilmabcath mabcadkii nebiga calayhi salaatu wasalaam xilligii rasuulka lasoo saaray waa la yaqaanaa Ee, mabcadka nebiga ama soo saaridda rasuulka taariikhda ka dhig halkaa kasoo bilow qaarkood waxay yidhahaan arikh bilhijra Ee, hijradii nebiga qaarkood baa hata yidhi ee, sida riwaayaadka ku sugan Ee, arikh biwafaati nebiy sala allahu alay wasalam saxaabatu rasuulillahina sidaasaaba lagu yaqaanayo Ee, waxa- arrinta ahaa arrintaa waxay uga deganaan rasuulka calayhi salaatu wasalaam wa kaana kathiira shuura ayaguna saasoo kale ay ahaayeen dad suuradooda iyo tashigooda aad u u badan yihin marka dadka muslimiinta wixii maaragtay nas ee cad aan lahayn in lagala tashado laga shuureeyo ee amiirkii uu markaasi dhex dhigo wixii ka dambeeyana ra'yiga sawaabka uu ee maaragtay u arko inuu qaato wax meesha ku jira wey waana waxay muslimiinta sameeyaan marka arrimahaasay soo jeeday arrimo dhowra qaarkood waxyaala kale soo jeeday baa la tilmaamaa cumar wuxuu yidhi alhijratu faraqat bayna alxaqi waalbaatil hijradii nabiga calayhi salaatu wasalaam uu marka ka hijrooday madiina tegey ayadaa xaq iyo baadilka kala saartay oo bimacnaha xaqa maalintaasuu bannaanka yimid baadilkana maalinkaasuu maaragtay herdinkiisa rasmiga ahaa galay marka wuxuu yidhi eh, fa arrikhuu biha iyada taariikh nooga dhiga sidii bay taariikh uga dhigeen markay isku waafaqeen marka in hijriga taariikhda laga dhigo ayaa waxay yidhahdeen bishee sanadkii laba iyo toban bilood weeye saan arki doonaa aayadda qur-aankana ku suganba teen ka bilownaa haddana ilaan sanadka hijrigaan dhahaynaa sax Ee, laakiin sanadku waa badan yahay laba iyo toban bilood xaggeen ka bilowna qaar waxay yidhahdeen ibda-uu biramadaana ramadaan ka bilaaba maadaama waxyi degitaankiisa uu ramadaan bilowday ramadaan ka bilaaba cumar marka wuxuu yidhi bal bilmuxaram muxaram baan ka bilaabaynaa fa inahu wuxuuna ku cileeyey munsarafu nnaasi min xajihim Ee, bisha muxaram waa xilligay dadka ka soo laabtaan ay soo dhammaystaan xajka camalkan weyne xajka xajka marka sanad buu gebagabaynaya dadku markay halkaa ka soo laabtaan waxay bilaabayaan xilli cusub taariikh cusub sanad cusub baa u bilaabanaya way macnaheedu muxaram baa ka dhigaynaa buu yiri marka bilaha muslimiinta ama bilaha ee, ilaahay subxaana watacaala uu leeyahay maadaama ay dhammaantoodaba qiime leeyihiin qaarkoodna eh, muxuu ahaay eh, ashhurulxurum la yidhaha qaarna waxsaan arki doono laakiin wuxuu isagu doortay bisha muxaram in laga dhigo eh, taariikhda bilowgeeda ama ashahr alawal in laga dhigo wuxuuna ku cileeyey fainahu munsarafa annaas min xajihim faatafaquu calayhi arrinkii bay markaa isku waafaqeen intaanan ka sii gudbin sheekhana halkaa ka waran nidaamka iyo xukunka meesha ku jira ee laga soo gaaro cumar wax badan baa looga daydaa hadda dunida xukunka yaala meeshaas maxaa kaaga muuqda جزاك الله خيرا أمير المؤمنين عمر آه، وهو رجل ملهم آه، ومن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وحيابة فربضان عمر وكوهد ليو آه، محو هاي حقنا لسان عمر با إلهي كم مجيبا رسولك هذا الكيسة كم دها عليه الصلاة والسلام وحيابة بدان آيات قرآن أهو أيقون ويلي سودة عمر وكوهد لي أما وكل واقع كدبنا آه، موافقات عمر لي هذا عمر لغو وافقي ayaa jira Ee, taa macnaheedu waxa weeye dadka muslimiinta ah ee, horta salafkooda ayaa dayasho maaragta ugu filan rasuulkooday ku dayanayeen marka ugu horeyso kadibna ciddii rasuulka ha lagu dayda uu yiri oo khulafaa raashidiinka ay ka mid yihiin calaykum bisunnatii wa sunnati alkhulafaa raashidiin amiirulmuminiin cumar gaar ahaan hadee nin mulham ah oo ilaahay wax badan ku ilhaamay maadaama uu ahaa taariikhda weyn ama arintaa weyn ee muxuu ahaayey ee sooyaalka muslimiinta uu kasoo bilaabanaya maadaama uu astaameeyey umuuro badan oo looga dayna ee ay jiraan sidaad sheegtay ee waxaa marka muhiima in maaragtay ee taariikhda noocaas oo kale ay noqoto taariikh munfasila can ilaakhariin ama ee muxuu ahaa can ilukhrayaat taariikhyada kale iyo waxyaalaha kale inay ka socnaato oo taariikh ee rasmi ah oo dadka muslimiinta ay leeyihiin wayba tahay in dadka muslimiinta ay sidaa marka u tixgeliyaan arrinta ee saasaa ka muuqanaysa waaya noo sii wad maxaa sii xigay Ee, isla masalada ku saabsan ee, taariikhda dadka muslimiinta iyo bilowgeeda wax nusuus ama adilo ku saabsan xagga aathaartii ee, muxuu ahaa salafka oo kale haddii aan wax ka tilmaano Ee, waxaa laga hadlaya culimada ka hadlaan sidaan soo tilmaanay cumar baa tacyiiniyey arrinka oo dadka muslimiinta kala tashaday qaar baa waxay sheegaan in masaladaas masale marfuuco ah oo rasuulkaba calayhi salaatu wasalaam uu ogaa in xilligaa taariikhda laga tirsado inay tahay bay qaarkooda sheegaan Ee, masaladaas waxaan yar marka uga laabanaynaa imaamka la yidhaha suyuuti kitaab la yidhaha shamaariikh fi cilmi taariikh wuxuu ku sheegaa sanadkiisa can ibni shihaab azuhri taabici sagiir waa cabdillahi ibni shihaab azuhri ayaa wuxuu yidhaahdaa ana anabiya sala allahu calayhi wasalam amara bitaariikhi yowma quduumi almadiina fii shahri rabiicin alawal oo rasuulka caleyhi salaatu wasalaam hijradihiisu bisha rabiici alawal la yidhaahda ama bisha mawliidka soomaalida ay u taqaano ama dhalashada nebigu baaba looga jeedaa dhala- dhalashadii nebiga bisha qaabilsan ayaa rasuulka hijradiisu ay dhexdhacday anaa diyaargarowgiisa iyo waqhti kasii horreeyay ahayd laakiin dhaqaaqiisu bisha mawliid buu dhexdhacay weliba waxaa la tilmaamaa bisha kowdeed inuu dhaqaaqay sideedeedana uu galay magaalada madiina safarkiisu uu sideed maalmood qaatay Ee, maalinkaa uu rasuulka halkaa yimid ayaa taariikhdu marka rasuulku uu amray buu yidhi in halkaasi laga taariikheeyo ama wixii taariikh ahba ee maalinka hijrada rasuulka uu soo galay in laga bilaabo wuxuuna yidhi attaariikhu min yowmi quduumi nabiyi sala allahu alay wasalam almadiina muhaajiran cabdillahi bin shahab zuhri baa dhahaya Ee, rasuulkaasi maya dilila marka arrin marfuuc bay noqonaysaa imaam albukhaari fii taariikhihi sagiir asaga wuxuu yidhaahdaa kitaab taarikh sagiir taarikh alkabiir buu kutub badan buu leeyahay imaam bukhaari Ee, sanadkiisa wuxuu ku sheegay can ibni cabaas inuu yidhi kaana annaasu ee, waxaan rabaa kaana taariikhu fi sanati alatii qadima fiiha rasuulu lmadiina taariikhdu waxay ahayd bimacnaa dadka ay tirsan jireen iyo way ujeedadoodu hadda ee taarikhda halkaa ka bilaabanayd xilliga cumar baa la tacyiniyey taarikhdan halkaasaa laga soo bilaabay macno ahaan way noqon kartaa marka wuxuu yidhi kaana taariikhu fi sanati alatii qadima fiiha rasuulu lmadiina sanadkuu rasuulka madiina soo galay yaa taariikhu ahaa oo laga tirsanayey macnihii imaam axmed ibnu xambal asagoo saasoo kale sanadkiisa camar ibni diinaar taabiciyaa la yidhaha wuxuu kaga wariyaa ana awala man arakha nin taariikh qoray ku qoray fil kutub inuu ugu horeeyey waa kutubta ku qoray wey oo sanad heble sanadkii shanaad sanadkii tobnaad sanadkii labaatanaad yaa la qoray nin yidhaahda yacla bna umaya saxaabiga la yidhaahdo wa huwa bilyamani asagoo yaman jooga yaclana wuxuu amiir ka ahaa yaman cumar buuna uga ahaa asagaasaa kitaab ee, awalka ninka ugu horeeya kusoo qora ahaabuu asaguna yidhaahdaa imaamka ibn casaakir la yidhahdo asagu aqwaashaas oo rasuulkii baaba naftiisa ee waxyaalaha la yi- eh, la yidhaahdo ama la tilmaamo waxaa ka mid a oo in rasuulka xilligiisaba la yaqaanay taariikhdan hijriga waxna lagu qori jiray warqado uu rasuulka u qorayay nasaaradii najraan ama nasaarada ama kiristaanka nimanka la yidhaahdo qaar ka mid a warqado uu qori jiray ee ee cali qor uu yiri waxaa ku soo aroray bay mataqaanaa qoraan ee muxuu ahaayey ee kataba rasuulullah sal ly wasalam warqadii buu qoray sanata khamsin min alhijra sanata khamsin min alhijra macnaheed waa maxay rasuulka baaba xisaabay oo arrintaa iyada ah ee taariikhda sanadka hijriga ka bilaabay Ee, marka laisku soo ururiyo ibn casaakir sheekh la yidhah wuxuu yidhaha walmaxfuudu ana alaamira bitaariikhi cumar marka ee, hadallada lasoo guuriyo ama axaadiista oo kale hade waa la- waxaa la yaqaana ee, shaad iyo maxfuud ayaa jira oo hadalka laga xooga badan yahay shaad baa la yidhaahdaa hadalka xooga badan ee aad loogu kalsoon yahayna maxfuud baa la yidhahdaa marka waxay leeyihiin hadallada kale iyo hala sheego in rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ee, taariikhda hijriga laga soo bilaabay hadalka ma jiro laakiin asaga laftiisi baaba maarka taariikhdaa sameeyey wax hala sheega laakiin sida maxfuudka ah ee, ninka tacyiinayay wuxuu ku gebagabeeyay asaga inuu cumar ahaa Ee, masalada marka taariikhda iyo maarata taarikh hijriga ku saabsan yaan inahaas kaga gudbaynaa kolley ee, taariikh alhijri waa taariikh islaamiya dadka muslimiinta taariikhdooda wey wax badan baana hoos imaanaya Ee, sanadkooda waxyaale ay ku xisaabsadaan Ee, wax kasta oo dhaca ama xilli kasta waxay u baahan yihiin in mataqaanaa taariikhda ay ku xisaab bale culimada qaar baa waajibinaya waxay leeyihiin ee, mar haddii dadka muslimiinta ay ku isku waafaqeen ama ay ku ijmaaceen xiligaa cumar uu tacyiinay taarikhda in halkaa laga bilaabo dadka muslimiinta uma banaana taarikh kale inay samaystaan ama taariikh kale inay taariikh ka dhigtaan qaar baa tilmaamaya marka taariikhdii aan niri way qaybsami kartaa waxayna u qaybsami kartaa taariikh islaamiya oo bimacnaa taariikh alhijri iyo taariikh hayri islaami muxuu ahaaye sidaasay taariikhda islaamiga noqonaysaa ama hayr islaami waxay yidhahdaan tawaariikhda la isticmaalay ee aan hijriyada ahayn ama aan islaamiga ahayn way fara badnaan jirtay kuwa hadda mustacmalka ee aadka loo yaqaano kutubta qaar waxay qoraan taariikh ay yidhaahdaan taariikh aruumiya oo kale taariikh alfarisiya roma nimankan muxuu iyo nimankan furusta oo kale taariikh alhindiya qaar ay yidhaahdaan hindigan nimankan muxuu ahay reer hindiga oo kale taariikh alqibtiya oo nimankan faraacinada kasoo jeeda masaarida taariikh alyunaan oo kale nimankan gariiga la yidhaha ilaa shantaas oo kale waxay yidhahdaan tawaariikh almustacmala min ghayr alhijriya weeye laakiin soomaalida oo kale dhexdooda ayagu laba taariikh baa laga yaqaan baan umalay daan saddexba laga dhigin taariikhdan hijriga oo inta badan iska baaba'saneed alxamdulilah sidaa de maaragtay dadka muslimiinta ee mujaahidiinta ee diinta ku dhaqankeeda nooleynaya siday maaragtay muxuu ahaaye muxuu ahaye gacanta ugu dhigeen ee talada iyo xukunka iyo nidaamka islaamiga ayaa inta badan taarikhda hijriga lasoo nooleeyey wax badan baa isbedelay wax badan baa iska bedelay ee waxaa dhici jirta dadka qaar in la weydiiyo muxuu ahaay taariikhda wax ku saabsan ama sanad wax ku saabsan inuu yahay marka labada kun iyo muxuu ahay sagaashan iyo intaas iyo wax kale uusan oo meesha ay maraysa hijriyadaba uusan aqoonin uusan aqoon wax la yidhaahda bahaa bisheeda walaa muxuu ah sanadkeeda midna bisha laga yaaba in ramadaanaan ku jirnaa wax lamida uu markaa iska garto taas saas weeyo marka mustacmala muxuu ah badan baa jirta ilin qaarkood waxay yidhahdaan atawaariikh alqadiima bilhijra marka la tiriyo tawaariikhdii wax lagu tirsan jiray ee hijriyada ka horeeyey ilaa cishriina taariikhan bay gaarsiiyeen qaarkood ilaa labaan taarikh bimacnaa ruux waliba halkiisiba wax u tirsan jiray qaar baa muxuu ahaayey yiray taariikhda koowaad waxay kasoo bilaabanaysay hadde saasayna iska noqon dhinac markii laga fiiriyo bani aadamka waxay yidhaahdeen aadam abuuristii taarikh baa kasoo bilaabanaysay nabiyullaahi nuux soo diritaankii taarikh baa ka bilaabanaysay taarikh alibraahimiya qaar baa nebi ibraahim marka lasoo diray qaar baa wax ka bilaabay kadib ismaaciiliya kheyr bay u qeybiyeen carabtoo kale igu boqoradooda iyo qolyahan horjooga markay dhashaan iyo markay dhintaan iyo waxyaalahaas wax ku xisaabsan jireen furustan iyo qolyahan kale iguna saasoo kale ninbatiisa markii la yidhaha taarikhyo aad u fara badan oo jiri jiray baa jira laakiin kuwa mustacmalada ah waxay yidhahdaan ma badna ama soomaalida markii la yidhaahdo taariikhan hijriga sidaa iskaga ahaaba mid qarsoon iyo taariikhan miilaadiga loo yaqaano miilaadiga waxaa looga jeedaa dhalashadii nabiyullaahi ciisa calayhi salaam taarikhdan ka bilaabanaysa labada kun ee dheeraadka hadda joogta ama loo tiriyo kun shan iyo labaatanka taa iyo taariikhul miilaadi baa iyadana dhalashadii nabi ciisa laga soo xisaaba iyo taariikh kale oo muxuu ahaay soomaalida isku xisaabsato oo dhaqanka ah ha xagga dhaqan iyado iska ah oo laleeyahay sanadku wuxuu marayaa sanad isniin wey waa sanad talaado waa sanad arbaco qaabka unuu soo socdo isagu meel uu ka bilawdo lama sheego laakiin sanadka la joogay iyo magacyadiisa qaabkaasna taariikh ahaan maaragta way sheegan marka taariikhda imaa islaamiya wa imaa khayru islaamiya muslimiintana taariikhdooda waa taariikhda islaamiga ah aad baad u mahadsan tahay in sheekh cabdulqaadir in sida aadka noogu faahfaahisay taariikhda hijriga iyo muhiimadeeda taariikhda miilaadiga in aad baa loo tirsadaa oo dad badan baa tirsada qaar baaba zaka ku bixiya qaladaad badan ayaana ka dhaca tirsigaasi dadka qaar markay dhashaan xataa iyagabaa wax ku tirsadaan oo loo diiwaangeliyaa qaar baa waxaad arkaysaa in miilaadiga wax ku tirsanaya qofkii isagoo soddon sano jira ayaa marka hijriga loo eego waxa uu noqonayaa soddon iyo laba sano jir ama soddon iyo kow jir isagoo lixdan jira ayuu wuxuu noqonayaa lixdan iyo laba jir marka loo eego taariikhda hijriga farqiga u dhexeeya darteed marka sheekhanaasoo asal noqon mayso in taariikhda hijriga ay asal noo ahaato maadaama wax badan oo cibaadadii xataa iyada ay ku xiran yihiin oo ummaddu ay tahay in jiilka hadda soo kacaya la baro xataa mushaaraadka lagu bixiyo iskuulaadka asal ay u noqoto bismillaah masalada waa iska caddahayo mar haddii saxaabatu rasuulilaahi intay ka shireen maxaan taarikh ka dhignaa taariikhda islaamiga ah ay taariikhiyeen ama ay tacyiineen ay taarikh alhijriya tahay mid kale qofka muslimka ah ma xisaabsan karo asaalatan wixii iska raacin ah oo waxay waafaqsan tahayda dadka qaar oo maaragta ay yidhaahdaan oo kale taariikhda hijriga markuu sheego rasmiga ay noqoto iyada inay horeyso iyada inay horeyso laabudda kadib la yidhahdo marka waxay waafaqsanayd haddiiba la garanayo midda kale inta badan iyadaa macluum iska noqotay taa waa iska suurtagal laakiin asal taariikh ma noqonayo sida aad u sheegtay ninka da'diisu intaa jirtay iyo waxaaba kasii daranba waxyaalahan la kala qaato hadday duyuun tahay waxyaabahan sharciyan la tirsado maala cudooyinka ay haweenku galaan oo kale ee duyuunta la kala qaato oo kale waxyaalahaasoo dhanba wax lagu tirsan ama lagu tirin waa taariikhdan islaamiga ee loo yaqaana shahriga bilahan uu sharciga sheegayna waa bishan qamariyada loo yaqaana ee bilaha kale sharciga umaba xisaabsana saa darteed maalmo kaa lumay kow iyo soddon weeye iyo muxuu ahaay sideed iyo labaatan weeye labadaa igu wax jira maba ahanba ashahru haakada haakada buu rasuulkeena aleyh salatu wasalaam yiri sagaal iyo labaatan inay noqoto inay soddon noqoto uu sheegay marka wax ka dheeri ah bay noqonaysaa wixii kalood adigu meesha ku darsato duyuuntii iyo wixii lagugu lahaana qaybtii sharcigaheed baan lagu jaangoyn muddadii kale la xisaabaya ama ciddadii gabadha ay ku jirtay oo wa axsul ciddata uu alla yiri tirada ha la koobo ama ciddadiina tanaa lagu xisaabin mooyaane habeenkii ay maaragtay muxuu ahaa ciddada gelaysay ee janaayaa intaad joogtay wax sharciya ma noqonayaan maalmaha aad xisaabtan waxba kama jiraan bay noqonaysaa masalada ayuu sidaa way xaqiiqatan taariikhda muslimiinta waa taariikh alhijriya allahna subxaana watacaala nicamkiisa iyo waxyaalihiisa mxuu makhluuqaadkiisa kowniga markuu sheegaya huwa aladi jacala shamsa diyaa'an walqamara nuuran waqadarahu manaazila litaclamuu cadada siniina walxisaaba buu alla yiri waxaa loo jaangooyey oo dayaxan iyo ilaahay u sameeyey iyo bisha qoraxdaba litaclamuu cadada siniin walxisaab xaggee laga ogaanaya sanooyinka tiradooda iyo xisaabta wax alle xisaabaad uga baahataan waa in lagu jaangooyo marka shahriga iyo qamariga taariikhda hijriga taa iyadu waa maaragta biyo way waa lagama maarmaan aad baad umahsan tahay sheekh abdilqaadir haddaan u imaanno taariikhda hijriga waxay ka bilaabataa bisha muxaram oo hadda aan ku jirno waa bil fadli badan nusuus badan ayaa ku soo urortay maxaad nooga sheegi kartaa fadliga bishan ku jira iyo waxyaabaha laga yiri bismillaah arinta ku saabsan bilaha islaamiga ah ama bilaha muslimka ah horta bisha magaceeda waxaa la yidhahdaa ashahru almuxaram sida aad u tiri ama shahrullaahi almuxaram waxayna ka mid tahay laba iyo tobanka biloodoo sanadka islaamiga ah waxay ka mid tahay afar biloodoo ashhurulxurum la yidhaahdo waxaana u asal allah qowlkiis subxaanahu watacaala ina cidat ashuhuuri cinda allahi itnaa cashara shahran fi kitaab illah yowma khalaqa asamaawaati waalarda minha arbacatun xurum nabigeen baa tafsiiliyey oo fasiray baan u jeedaa wuxuu yidhi alashhuru lxurum waa arbaca halaaثun mutawaaliyaatun oo ah dulqacdati wa dulxijati wاlmuxaram iyo wrajabu mudar buu rasuulka yidhi aladii bayna jumaada wa shacbaan asagoo sii cadaynaya jumaada alaakhira iyo shacbaan bay u dhaxaysaa saddexna waa xariirsanta saddexna waa xariirsan tahay marka midaa gaarka u baxsan si gaar loogu ogaado ayuu rasuulka sii cadeeyey shahrulaahi almuxaram waxaa loogu magacaaba xagga magacbixinta markaan fiirino liqowlihi calayh salaatu wasalaam kama fi xadiidi muslim afdal asiyaami bacda ramadaana shahrullaahi almuxaram nabigeen baa yidhi soom la soomo waxaa ugu fadli badan bisha ramadaan oo waajibbaba ahayd kadib shahrullaahi almuxaram soonkeeda wa afdal salaati bacda alfariidati salaat lleil xadiiska xadiis saxiixa waxay culimmada ka hadlaan faahfaahinteeda waan geli doonaa maxaa bishaani shahrullaahi almuxaram maxaa shahrullaahi loogu khasisay ilaahay loogu tiiriyey duuna saa'iri shuhuur bay leeyihiin maca ana fiiha maa yusaawihi fi lfadli ow yaziidu ka ramadaan bilihii alle in la yidhahdo ramadaan baa ku habbooneed bay qaar leeyihiin maxaa tan iyada sidaa loo yiri waxaa lagaga jawaaba jawaab badan waxaa ka mid a isimkan ama magacan bishaani muxaram waa ismun islaamiyun waa magac islaamiya duuna saa'iri shuhuur oo waxay leeyihiin bilaha kale magacyadoodu calaa maa kaanat calayhi fi ljaahiliya ku socdaan dhammaantood wax la bedelay malaha magacyadan hadda loo yaqaanaa la dhihi jiray ama muxuu ahaayey ismu lmuxaram ama bishan muxaram magaceeda jaahiliyada wuxuu ahaa safrun ilawal baa la dhihi jiray safartii hore yay u yaqaaneen midka ka dambeeya hadda safarta noo ahna safru thaani bay dhihi jireen markuu islaamku yimid ama diinta islaamka alle soo dejiyey samaahu allahu almuxaram alle wuxuu ku magacaabay muxaram waa can dariiqi lwaxyi rasuulkaa noo sheegay fa udiifa ila allaahi bi hada alictibaar allah muxaram ku magacaabay midii la xarimay ama xurmada lahayd ama la qiimeeye wey waxayna culimada mxuu imaamka hadalkaa aan ka soo guuriyay sawid wuxuu yidhaahdaa wa haadihi alfaa'idatu latiifa ra'aytuha fi ljamhara waa faa'iido aad maaragtay u wanaagsanoo kitaabka jamhare la yidhahda aan ku arkay buu yidhaahdaa masalada markaa meesha uga tagno maa warada fiiha wa sawmiha iyo fadligii wixii ku soo arooray bishan loo yaqaano shahrullaahi almuxaram xadiis nucmaan ibni sacad ayaa wuxuu leeyahay ninbaa wuxuu cali ku yidhi amiir almu'miniinow cali bn abi aalib ayu shahrin ta'murunii an asuuma bacda ramadaan bishay baad ifaraysaa inaan soomo bisha ramadaan kadib wuxuu yidhi cali ma maqlin maa samictu axadan sa'ala can hada bacda rajulin sa'ala rasuula allahi sal alla alay slam maanta ka hor nin weydiiyey su-aashaane ma maqlin oo aan ka ahayn hal nin oo maalin rasuulka weydiiyey oo yidhi yaa rasuula allahi ayu shahrin ta'murunii an asuuma bacda ramadaan wuxuu yidhi rasuulku in kunta saa'iman shahran bacda ramadaana fasumi almuxaram fa inahu shahru allah وفيه يوم تاب فيه على قوم ويtuub فيه عlى qوم xadiiث xasana wey buu leeyahay tirmidi xadiidka isaga ama aharkaasi cali waana hadda marfuuco rasuulka aleh salatu wasalaam ayaa laga soo guurinaya marka wuxuu leeyahay haddaad basoomaysid bil bilaha ka mida oo ramadaan aan ahayn bisha muxaram soon maxaa dhacay waa shahrullaahi wey waxaa ku sugan buu yidhi maalin allah uu ka toobad aqbali qolo qolyo dambena uu ka toobad aqbali doono fatxa rabaaniga maaragta fi tartiib musnad imaam axmedna saacati wuu ku sheegaa culimada marka waxay leeyihin qowmka laga toobad aqbale xadiiskan ku jira waa qowmu muusa banu israa'iil najaahum allahu min fircawna wa aqraqahu waa qowmkaasaa ilahay ka toobad aqbalo ilahay u naxariista macnihi amaa qoladan dambe xadiiska ku jirta ah qola ayuu alle ka toobad aqbali doonaa culimadu waxay leeyihin lam aqif calaa kalaami alculamaai fiihim qoladaas qole looga jeedo maanaan dul istaagin bay leeyihiin marka ilan waxaa ku jirta laba qolo qolana alla uu ka toobad aqbalay qolyana uu ka toobad aqbali doonaa baa ku jirtay waa mas'alo shahrullaahi almuxaram marka waa bisha fadliga badan ee maaragta qiimaha badan ee sanadka bilowgiisa ah fadaa'isheedana waxaa ka mid ah maalin weyn oo la yidhaahdo maalin yowmu cashuura ayaa ku jirta maxay tahay marka yowmul cashuuraa maxaana ka yaali in la soomo maalintaas maasha allah bismillaah culimada islaamka waxay leeyihiin badankood yowmu cashuuraa waxaa looga jeeda alyowmu alcaashir min shahri lmuxaram waa maalinka tobnaad ee bishan muxaram ama bisha zako bisha zakana waa la yidhaha soomaali ahaan soomaalida bishaan bay u taqaanaa ziko Ah, bisha zakaa la yidhahda sanadkay ka bilaabataa baynu u jeedaano maalkaagii zakaa ku go'day sanad baa buuxsamay waa sax wey Eh, imaamka la yidhaha imaam alqurtubi wuxuu leeyahay caashuuraa u lafdigaas asaga ah waa macduulun can caashira maalinkii caashirka ahaa ee tobnaad ee wasanka caashir la yidhahdo ku socday baa laga soo leexiyey waa min xayثu luga lilmubaalagati wاtacdiim caashuuraa maalinka tobnaad baa looga jeeda wuxuuna leeyahy wahuwa fi اlasli sifaة lilaylati اlcaashira liأnnahu maakhوudu min alcashri ثuma saara hada lafdu calaman calى اlyowmi اlcaashiri ayuu noqday buu maalinka tobnaad ee bishan maalinkeeda tobnaada ayaa la yidhaahdaa yowmu caashuura qiil kale asaga wuxuu leeyahy waa yowmu taasic riwaayat ibn cabaasaana arrinkaa ku timid laakiin sida raajixa waa maalinka tobnaad yowmu caashuura maalinka la yidhaahdo Eh, amaa xukmu sawmihi markaan u guda galno waa culimada islaamka waxay leeyihin famustaxabun waa mid sunna ah maalinkaa in la soomo sunna mu'akada weliba waa liqowlihi calayhi salaatu wasalaam hadalka eh, rasuulka uu yidhi man shaaa saamahu waman shaaa tarakahu intuu waajib ahaan jiray kadib buuna mustaxab noqday leeyihiin ramadaanka ka hor waajib buu ahaa Eh, ramadaan intaan la waajibin waajib uu ahaan jiray ha. waxaa u daliila inuu waajib ahaan jiray ayay culimada tilmaamaan qowlu caaisha radi allahu canha eh, eh, umuna caaisha ayaa waxay leedahay xadiis saxiixa kaanat qurayshun tasuumu caashuuraaa fi ljaahiliya qoladii quraysheed ee reer makaaba soomi jiray maalinkan asaga ah jaahiliyadii rasuulkan calayhi salaatu wasalaam wuu soomi jiray wa kaana arasuulu yasuumuhu falamaa haajara ila almadiinati saamahu wa amara bisiyaamihi waa uu soomay soomkiisana waa uu amray falamaa furida shahru ramadaan qaala man shaaa saamahu waman shaaa tarakahu xadiis muslim waxay leeyihiin macnaahu annahu laysa mutaxatiman hadda markii la nasakhay ee la bedelay ramadaan la waajibayay kadib asagu waajib ma aha waxaa sidaas oo kale tusinaya inuu waajib ahaan jiray ee kadibna la nasakhay xadiis ibnu cabaas oo uu leeyahay qadima rasuul lah sal l slam almadiina Eh, rasuulka ayaa magaalada madiina soo galay fawajada alyahuuda yasuumuun yowma cashuuraa nimanka yahuudda ahay magaalada madiina deganaa banu qorayda banu qaynuqa bani niman badan baa deganaa yahuudda nimanka la yidhaahdo Eh, khayrka daran ayaa halkaa deganaa weligood khayr may yeelan haddana sidii unbay yihiin Eh, fasu'iluu can dalika arrinkaasaa la weydiiyey faqaaluu waxay yidhahdeen hada alyowm aladii adhara allahu fiihi muusa wa bani israa'iil calaa fircawn waxay dhaheen waa maalinkii alle u gargaaray bay u jeedaan oo ilaahay xoog badiyey nebi muuse iyo reer bani israa'iil oo dadka muslimiinta markaa ahaa fircoon uga hiliyey ay jacalahum daahiriina calayhi qaalibiina ayaa sheekha la yidhahdo sheekh moxamed eh, fuaad cabdulwaaqi uu ku fasiraa marka waxay yidhahdeen waa maalinkaas maalinkan uu ku aadan yahay fanaxnu nasuumuhu tacdiiman lahu weyneyn aan weyneynayno ma- ma arrinkaa dartiisa ayaan u soomayna ayagii baa dhahaya faqaala nabiyu sala allahu alay wasalam wuxuu yidhi naxnu owlaa bimuusa minkum fa amara bisawmihi nebi muuse annagaa idinka xaq badan annagaa idinka xigna annagaa idinka dhow idinku ba- balaayo kale aad ba ku jirtaane wuxuuna amray in la soomo sidii baa soomku marka ku socon jir waajib buu ahaa qaaluu yaa rasuul allahi dadkii waxay dhaheen mar dambe yaa rasuul allahi inahu yowmun tucadimuhu lyahuud wanasaara waa maalin ay yahuud iyo nasaara weyneeyaan baa mar dambe rasuulka la yidhi markaasuu yidhi faida kaana alcaami almuqbil in shaa allahu sumna alyowma ataasic maalinka sagaal saasuu markaa eh, muxuu kusoo galay oo sanadka dambe haddii la gaaro maalinka sagaalaad baan ku daraynaa mukhaalafatan lilyahuud bu rasuulta wuxuu yidhi eh, saxaabiga falam yati alcaam almuqbil xataa tuufiya rasul la sal slam xadiiska muslim wey culimada marka waxay leeyihiin waa mustaxab sawmu ataasic waalcaashir liannahu saama alcaashira wa nawaa siyaama ataasic rasuulka wuu soomay maalinka tobnaad maalinka sagaalaadna waa kan ku talagalay niyeystay amaa daliil wujuubka kale ee intaa haddaan soo hormarinay aan ahayn haddaan kusii socono salamata bin akwa saxaabiga jaliilka wuxuu leeyahay bacatha rasuulullahi sal ly slam rajulan min aslama nin reer aslam buu rasuulku diray yowma cashuraa maalin tobnaad oo bishan muxuu ahay muxaram wuxuuna amray inuu iclaamiyo dadka ogeysiiyo man kaana lam yasum falyasum waagi markuu barya kadib wey ninkan soonaynow soon hadda sii afayso waman kaana akala falyutima siyaamahu ila lleyl ninkii xataa wax cunay ha sii afhaysto waxay lamid tahay bay leeyiin kamaa low asbaxa yowma shaki muftiran uma habata anahu min ramadaan yajibu imsaaku baqiyati yowmihi xurmatan lilyowm sida la yaqaano masaladaasoo kale ay lamid ahayd marka soomka maalinkaasi waajib buu ahaan jiray waxaa lagu nasakhay soomkii ramadaan kadibna sunanimo ayuu u haray maalinkaa tobnaad keliyaa la soomi jiray yahuud baa weynaysa markii rasuulka aleh salatu salaam loo sheegayna si uu uga leexdo ilaan khilaafa waxaa la amray mukhaalafat alyahuud wanasara rasulka aleh salatu salaam khaalif alyahuud buu yidhi tii ayadeed waxaan ku khilaafaynaa buu yidhi inaan soonno maalin ka horeeya iyo asagaan isku dar labay noqonayaan ama soomka fadligiisa xadiidka imaam muslim can abi hurayra ayaa ku sugan oo hadalkaba kasoo bilownay afdal siyaami bacda ramadaana shahrullaahi almuxaram muxuu xadiiskii ahaa ee saxiixa waxaa ku sugan bay culimadu leeyihiin fadlu siyaamihi maalinkan tobnaad cashuraa baa la yidhahda baan nidhi maalinka sagaalaad ee maalinkan ka horeeyana taasuuca baa la yidhahda asaga labadooda waa mamduudaan calaa wasni faaculaha bay leeyihin culimmadu iyo maalinka carafa oo bisha dulxija ku jira soomkooda xole la weydiiyey yowma carafa wuxuu yiri fadligiisu yukafiru sanata almaadiyata walbaaqiya xadiisu muslim maalinka bishii carafo wey aan kasoo gudubnay maalinka sagaalaad soomkeedu waxaa dunuuboo lagu baabiiyaa sanadkii tegay iyo sanadka joogaba wa siyaamu caashuraa yukafiru sanata almaadiya sanadii tagtay keliyo isagu baabi'iya kani ay alatii aakhiruhaa salkhi dilxijay leeyihiin walbaaqiya alaatiya loo jeedaa wa awaluha almuxaram xamlan cala almacna almutacaaraf fi sanati iyadoo lagu xambaaraya macnaha la yaqaan ee sanad ku sugan waxa la dhaafaya rasuulka tilmaamayana waxay leeyihin waa sakaa'ir dunuub almutacaliqa bixaq illahi tacaala dhaafitaankuna waa almuraadu bikufraani ma sayati bay leeyihin waxa imaan doona ayaa ilahay u dhaafaya weeye hadalka asaga tafsiirka ahna ee daliilufaarixiinka ayaa qoraya haddaan isaga darno faaida tacdaadi shuhuur bilahan muxuu ahaaye iska hadal waxa weye hadda mataqan iska ziyaada ah bilahan muslimka laba iyo tobanka tiradood waxaa la yidhahdaa muxaram safar ربيع الأول ربيع الثاني أما الربيع الأول ربيع الثاني جماد الأولى جماد الآخرة أما جماد الثانية لبدا ولا يرى هذا رجب أو هذا الكي رسول كان وها رجب ومضر إيا شعبان إيا رمضان إيا شوال ذو القعدة أو سيدة تالك أنو نقانو إيا ذو الحجة أما ذو الحجة ومدى أبودا بيسا عرفوا مدى عن أهنوي koley muxuu ahay akhtaa ama alfaad muxuu ahay iska hadee soomaali ahaan loo qalqaldaa iska jirta muxaram oo kale inta badan muxaram lama dhehe zaka la yidhaahdaa safar waa iska safar rabiicu alawal mawliid baa loo yaqaan rabiicu thanina maalma doonaa la yidhaahdaa jumaada aluulaa waa iska jumaada aluulaa laakiin soomali markay ku dhawaaq bay dhahaan jamada alawal marka jamada alawal carabi kuma ah waa jumaada aluulaa dadka qaarna waxay yidhahdaan ban hore saad og tahayba jumaada alaakhira ayadan kadalika jamada alaakhira qaar yidhahda wax lamida iyo ban dambe labadaa waxay leeyihiin rajab iyadoo rajab mudar uma naqaane rajab unbaa la yidhaha dadka qaarna aw ismaan bay dhahaan soomaalida ka mid a shacbaan si qalad baa loogu hadlaa iyadoo wax kale ma qabtay shabcaan bay qaar dhahaan bay hormarayaan ba'dii soo hormaraya shabcaan marka waa qalad isagu shabcaan lafdiga asaga shabica fahuwa shabcaan waa nin dhirigsan yuu noqonaa amaa shacbaan waa bisha magaceeda ramadaan waa iska ramadaan soon qaadna waa la yidhaha shawaal waa soon furki shuwaal iyo shawaal dulqacda waa sidataal dulxijna waa carafo qaarkood baa marka waxaan odayaashii hore kasoo guurinay ee culimaba ahaa weliba waxay dhihi jireen bilahan si aysan kaaga baxsanin ama magacooda aadan u iloobin bil waliba xarafkeeda koowaad yaad soo qaadanaysaa markaasaad jamcin waxay dhihi jireen waxaa lagu jamciyaa masrar jajun rashrashdadun way ku jamacsan yihin bay yidhahdeen masrar jajun rashrash dadun waa ka oo miimta waa kuwa muxaram saadku waa kuwa safar waa labadii rabiic labada jim waa labadii jumaada rashrashna waa rajab iyo shacbaan iyo ramadaan iyo shawaal dadun waa laba daalo waa dulqacda iyo dulxija ay dhihi jireen intaana waa iska tiradaa guud jazaak allahu khayran sheekhana soonka jimcaha ku soo aada kan sabtida ku soo aada sidee baa la yeelayaa bal umuuraha haddaa isdul istaagto nooga war jazaak allahu khayran masalada ku saabsan soomka yowm aljumuca karaahiyadiisa ama maalin jumco ama la soomi karaa oo aan soon waajib ahayn soon waajib aan ahayn yo sunaa laga hadlaya waxay yidhahdaan culimada fakhaasatun bilifraadi gaar yeelidday gaar ku tahay ama keliyeelidda jimcada jumcada keligeed inaad u qasato ood maalinkaa ku aadiso keliya adigoo ee jumcada nafteeda ula jeedo ee si kale uusan sunna u ahayn Eh, haddaan soo guurino eh, saaxib almuhadab eh, shiiraazi hadalkiisa kitaabkan uu sharxay imaamu nawowi majmuuca la yidhaahdo matnigiisa wey wuxuu yidhaahdaa wayukrahu wayukrahu an yasuuma yowma aljumucati waxdahu waa karaahiyo maalinka jumca keliya inuu soomo fain wasalahu biyowmin qablahu aw biyowmin bacdahu lam yukrah waa lima rawaa abu hurayra buu yidhaahda ana nabiya sala allahu alay slam xadiis saxiixa buu keenay ee uu rasuulku yidhi laa yasuumanna axadukum yowma aljumucati ilaa an yasuuma qablahu aw yasuuma bacdahu waa xadiis muttafaqun calayha yuuna axadkiina maalin jumca ah soon sunna ah ku gaari yeelin inuu maalin ka horeeyo oo khamiisa sooma mooyaane ama maalin ka dambeeyo oo hade maxay noqonaysa maalin ka dambe waa sabti wey marka jumcii sabti haddii lasla soom wax dhiba kama jira ma- meesha ka soo baxday xadiidu muslim waxaa ku sugan laa takhusu leylata aljumucati biqiyaamin min bayni saa'iri اllayaali walaa takhusu yowma aljumucati bisiyaamin min bayni saa'iri اlayaami ila an yakuuna fii sawmin yasuumuhu axadukum waa xadiis saxiixa isaguna oo habeenka jumcaha macnaa usbuucii oo dhan ee cibaadadaadu wixii mutlaq ah muqayad lagama dhigi karo way ujeedadu Ee, habeenka jumcaha inaad marka salaatuleyl iyo cibaada gaar ah tiraahdo waan ku gaaryeelaya habeenada kale aysan ku jirin ee sharcigu waa diiday habeenka jumcaha ee, muxuu ahaye ee, fadaaishiisa iyo arrimihiisa kale iyo waxsa- waxyaalaha in la badiyo muxuu ahaye la jideeyaa jirta waxyaalahaasaad ku gaabsan maalinka jumcahana soom laguma gaaryeeli karo ee, walow asbaabta ay maaragtay culimada ka hadlaan laakiin haddii nasay ku tahay ilaa axadkiin inuu soonkiisa uu wadan jiray uu jiro kasoo gala mooyaane madaahib alculamaa markaan tagno fi ifraadi yowmi aljumcati bisowm imaamka shaafici la yidhaha ima- imaam shaafici moxamed ibn idriis imaam axmed iyo isxaaq abu yuusuf iyo ibn lmundir waxay leeyihin ayagu waa karaahiyo in loo gaar yeelo maalinka sida xadiiska ay maaragtay naskiisa ku sugan xaaraamka mayna qaadin ama taxriime waa karaahiyo imaamka la yidhaha imaam maalig abu xaniife iyo moxamed ibn xasan waa sigu saaxib abu xaniife ahaa ayagu waxay dhahen cadamu lkaraaha wax karaahiyo kumaba jiraba Ee, dee ree abu xaniife iyo ayagu xagga axaadiista isaga yare sida la yaqaan imaam maalik kitaabkiisa muwada wuxuu ku leeyahay lam asmac axada min ahli اlcilmi wاlfiqhi waman yuqtadaa bihi yanhaa can siyaami yowmi اljumucati wasaamahu asaga wuuna soomay wuxuuna yiri raawigii warinayay waqad ra'aytu bacda ahli اlcilmi yasuumuhu wa araahu kaana yataxaraahu Ee, waxaan rabaa imaam maalik baa warki wata wuxuu yiri bacda ahli اlcilmi oo soomaya maalin jumcaan arkay waxaanan u malayn weliba inuu aad ugu dadaali jiray waa kalaamkiisa imaam maalik waxaa lagaga jawaabay xadiidkan soo gaarin imaam maalik macduur buuna arrinkaa ku yahay Ee, muxuu ahay naska mar hadduu ansaxo haddee khalaas nin baa yiri iyo nin ma arkin yiri waxba kama dhibaan ama naski ma yeelayaan marka yowmaljumca keligeed in gaar loo soomo ayay karaahiya tahay masalada jumcaha marka waan ka gudubnay isla sabti baa ku jirta hadalka Ee, ama ifraadu sabti famakruhun aydan isaguna waxay leeyihiin maalin sabti ah si gaara in loo beegsado oo la soomo isaguna waa karaahiyo imaam nawowi oo kale farac wuxuu soo guurin yukrahu ifraadu yowmi sabti bisawmi wuxuu leeyahy fainsaama qablahu o bacdahu macahu lam yukrah waxaana arrinkaa caddeeyey buu yiri karaahadaas asxaabteenna aima shaafici u jeedaa daarimi baa ka mid a baqawi baa ka mid a raafici baa ka mid a keyrkood baa ka mid a waxaana loo deliishan xadiid cabdillahi ibni busr saxaabiga asaga can ukhtihi buu ka wariya asama binta busri la yidhaahdo rasuulka calayhi salaatu wasalaam baa wuxuu yidhi laa tasuumu yowma sabti ilaa fiima ifturida calaykum maalin sabtiya ha soomin oo soon ha ku gaar yeelina ilaa wixii lidinku waajibiye mooyaan haba soomina wixii lidinku macnaha farad in waajib uu idinku yahay mooyaane ee muxuu ah ku gaar xadiiska abu daawud iyo tirmidi nasaa ibn maaja baa soo saaray bayhaqi iyo khayr imaam tirmidi xasan buu yidhaahdaa laakiin xadiis la isku haysto weeye imaam abu daawud waa mansuuq buu yidhaahdaa waxayna imaam nawowi uu kaga jawaaba walaysa kamaa qaala imaam maalik oo kale asuu waaba kadib buu leeyahay xadiiskan xadiis jira ma ah khad abuu ujeedaa ee wuxuu leeyahay imaam nawowi oo kale walaa yuqbalu hadalkaa la aqbali maayo maxaa yeelay faqad saxaxahu laima imaamyo badan baa saxiixiyey laakiin waxaa la ongol yahay xadiiskan wuxuu leeyahay wax mucaarida Ee, imaam xaakim asaga wuxuu leeyahay waa saxiixun calaa shardi albukhaari ee mucaarad saxiix buu leeyahay mucaarad kaloo saxiixa buu leeyahay ee axaadiista mucaaradaysa ka hor imaanaysa sabti lama soo ilaa xadiiskan hore muxuu sheegi lahaa maalin sabti inaan soom looba dhowaan karin farad mooyaane he asagoo sunna la soomaya tif ah kuwaasaa mucaaradaynaya Ee, maxaa ka mid a kuwa mucaaradaynaya xadiis umi salama waxay leedahay mar la weydiiyey akthara maa kaana anabiyu sala allahu calayhi wasalam yasuumu min alayaami yowma sabti wa yowma alaxad wuxuuna dhihi jiray inahumaa kaana yowma ciidin lilmushrikiin fa ana uriidu an ukhaalifahum aw kama qaala calayhi salaatu wasalaam uma salama waxay leedahay rasuulka soomkiisa sunnada sabti axad buuba u badnaaba soo mucaarad maaha marka waana xadiis ka xoog badan kii hore waa mucaaradeeyey kow xadiisu caaisha ka mid a mucaaradka labaad cinda tirmidi oo waxay leedahay kaana yasuumu min ashahri rasuulka wuxuu bil ka soomi jiray السبت والأحد والاثنين ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس إمام الترمذي الحديث كان عائشة وحيرة وحسن إيه وحيليه علمضوا إيه وحلقوا حنباريا ولا سومي كرا سبتي لكن إفراد كالديدين waxaa la diidan yahay waa keliyeelida sida jumcahaba loo diidanaa keliyeelida waxaana tusinayaba nusuus tiradaa ka badano rasuulka alay sala slam waxyaaluhu amre waxaa ka mid a ama uu jideeyey bil kastaba in laga soomo ayaam albiyd ayaam albiyd sabta hadday kusoo toosta maxaa la sameyn waxyaala waxaa ka mid a yowma caashuura waxaa ka mid a yowma taasuuca hadday maalmaha kusoo toosaan oo sabtada iyada looda qasadsanayn jumcahana asaga loo qasadsanayn wax dhibaata kama jiro laakiin ifraadka mar walba waxaa lagaga baxsan karaaba maalin ka horeeya in la sooma iyo maalin ka dambeeya in la sooma masaladaana sidaa weye sidaa darteeda madaahib ulculamaa maalinka sabtada haddaan ku gebagabayno ee waa karaha niri madhab shaafici iyo madhab axmed abu xaniifa sunnati waa lagu daraa xagga sabtada marka la joogo maalig asagu waa jawaas baa niri walow munfarid ba ha ahaado ama la gaar yeelaba ha noqdee imaam maalig asagu jawaabta culimada ay ka bixiyeenna waan soo tilmaanay mas'alada ku saabsan in badan la celceliyo sabti baa maaragtay maalintii ku aaday jumcii ku aaday maxaa la samaynaya sideedaba waxaad qaadataa qaacidada ah ifraadu sawmi yowmi اljumca makruuh ah ifraadu sawmi yowmi sabti baa makruuh ah yowman qablahu oo yowman bacdahu haddii lagu daro wax karaahiya ah ma jiro sida uu xooga badan sidaa wahada wabilah towfiiq waayahay hadda maanta oo jimco ah oo ah maalinta sagaalaad qofka aanan soomin berito oo sabti ah maalinta cashuura tobanka bishan muxaram soomaya hadda wuu ku dari karaa soo maahan oo maalin dambana in laga dibdhigo ha masalada iyado sida muxuu ahaay aathaarta hadda aan soo tilmaanay ama axaadiista qaarkooda ku sugan ilaa an suma yowman qablahu yowman bacdahu way kuu soo gelaysaa waxaa kaloo macruuf iska oo la yaqaanaa shayga cibaadada ee wakhtiga lahaa haddii wakhtigiisa uu dhaafo qada wax la yidhahdaa ka furan maalinkan muxuu ahaayey muxuu aathaartan soo tilmaanin waxaaba ku jirtayba maalinka maalinka ka horey in lagu daro ama maalinka ka dambeeyada in lagu daro bale culamada qaar ba waxay leeyihin waaba mustaxabba in saddex maalmood laga dhigo oo maalinka taasuuca iyo maalinka kale maalin kow iyo tobnaadba sida waayahay maaragtay arrintu cibaadadiina u badato ee maalinkii la tilmaamay yowm qablahu yowm bacdahuna si loo helay leeyihin qaar waa hagaag aad baad u mahadsan tahay fadiilatu sheekh cabdulqaadir waan kugu soo laabanayaa warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayaad nagala socotaan waxaan ku guda jirnaa barnaamijka toddobaadlaha ah ee diiradda jimcaha oo maanta ku saabsan taariikhda sanadka hijriga iyo muhiimaddiisa iyo fadliga soonka maalinta tobanaad ee bishaan oo berito oo sabti ah ku beegan sanad cusub ayaan guda galnay dhegaystayaasha warbaahinta alfurqaan ku taxan gaar ahaan diiradda jimcaha waxaan weydiinay sanadkii tegay maxaa qabatay oo ku hirgalay sanadkan maxaad rajaynaysaa aragtiyo aad u badan ayaana soo gaaray oo dalka iyo dibaddiisa nooga yimid maxamed sheekh cali ayaa noo soo koobaya maxamed
aad baad umahadsan tahay maxamed daahire cali sow sidaad horey u sheegtayba toddobaadkan waxaana la soo xiriiray dad aad u fara badan kuwaasoo aragtiyo kala duwan inoo soo qoray haddaba aan soo qabto dhegaystaha ugu horeeya assalaamu calaykum waxaanu leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu bahda diiradda jimcaha maxamed daahir maxamed sheekh cawil cabdulaahi iyo dhammaan wariyaasha alfurqaan waan idiin salaamay magacaygu waa khaley oo ka mid ah dhallinyarada ku nool jamaame ee sidaa weyn ugu xiran barnaamijyada ka baxa warbaahinta alfurqaan maasha allah khaley ahaan sanadkii tegay waxaan xasuustaa waxyaabo badan waxaana ka mid ah guulihii isdabajoogga ahaa ee mujaahidiintu ka soo hooyeen furimaha dagaalka ee shabeellaha dhexe iyo hiiraan sanadkan waxaan rajaynayaa in allah uu dhibaatada ka dulqaado walaalaheena muslimiinta reer falastiin ee gumaadka wuxuushnimada kala kulmaya yahuudda aamiin ya rabbi sidoo kale waxaan walaalahayga xasuusinayaa inaan ka faa'iidaysano soonka yowmul canshuuraa oo beritooo sabtiya ku beegan waad mahadsantihiin assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa hanad khasaali jaabir oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan gudaha u galo sanadkii tegay waxaan si fiican ugu faa'iidaystay waxbarashada sida cilmiga sharciga iyo midka maadigaba allah ayaa ku mahadsan oo igu hanuunshay inaan noqdo qof aqoon leh haddana sanadkan cusub waxaan kaga faa'iidaysan doonaa cilmiga diinteenna suban barashada cilmiga lagama dhergo ogaada cilmiga wax dhammaado ma ahan oo meel ku eg waxaad ogaataan diinta ku dhaqan ay rabta iyo in lagu camalfalo waxaan halkan fariina ugu dirayaa dadka soomaaliyeed ee muslimiinta ah waxaad ogaataan cilmiga waa la doontaa ee isaga kuuma imaado assalaamu calaykum idaacadda islaamiga alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa salmaan saalax yare oo jooga jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan u gudbo sanadkii tegay waxaan kororsaday aqoon cilmi nafteyda ay ku riyaaqday waa mahad eebe dadka qaar ma haystaan aqoon diineed hadda waddamada gaalada waxbarasho diineed kama jirto dadkii jaahilnimo ayay isku laynayaan soomaaliyay waxaad ogaataan aqoon la'aan waa iftiin la'aan jaahilnimo waa mugdi qof jaahil ummadda marnaba wax ma maamuli karo ugu dambeyn walaalaha alfurqaan waan idiin salaamay salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu ayaan idiin leeyahay annaguna mar kale waxaan ku leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu hore uu socda ku dadaala mar weliba ummadda waxaa ka qarsoon inaad u sayf bixisaan assalaamu calaykum waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa cabdiraxmaan oo jooga degmada sacko waxaan salaamayaa dhammaan howladeennada alfurqaan waxaan marna xasuusteeda ka go-in in sanadkii aan soo dhaafnay gargaar guul ku manaystay geesiyada mujaahidiinta ee bariga afrika waxaan rajaynayaa sanadkan cusub guul dhammaystiran khayr iyo in ilaahay nagu sugo siraadka saxda ah waxaan bartay alle mahadiisa dhowr kitaab oo mustalaxulxadiid ah iyo waxyaabo kale waxaa ii qorshaysan inaan heer ka gaaro cilmiga mustalaxulxadiid alle waxaan ka rajaynayaa inuu ii suurtogeliyo aniga iyo qof weliboo muslim ah oo hadaf saxan degsaday aamiin aamiin aamiin haddana walaalaha alfurqaan aad baad u mahadsantihiin assalaamu calaykum alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa munashid cabdinaasir oo jooga degmada jamaame su-aasha jawaabteeda haddaan u gudagalo sanadkii lasoo dhaafay wuxuu ahaa sanadkii ugu furashada badnayd cadowguna uu khasaaraha badnaa aniga shakhsiyan wuxuu ii ahaa sanadkii ugu faa'iidada badnayd xagga diiniyan haddana waxaa ii qorshaysan inaan wax badan faa'iidaysto sanadkii lasoo dhaafay waxaan xasuustaa futuuxaadkii ka dhacay shabeellaha dhexe iyo hiiraan allow sanadkan sanadkiisana gaarsii annagoo caasimadda soomaaliya ee muqdisho salaada ciidda ku tukanayno waad mahadsantihiin alfurqaan idinka iyo dhegaystayaasha dhammaantiina dhegayste lagu magacaabo meeryo oo joogta degmada saako ee gobolka jubbada dhexe waxay leedahay assalaamu calaykum waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu hambalyo hambalyo ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu sanadkan inooga dhigo sanadka ugu farxadda badan ee nolosheena soo maro aadna heshid wax weliba wanaagsan ah ee aad rajaynaysid riyo welibo aad leedahay ay ku rumowdo walaalahayna falastiinna ilaahay ha ka qabto yuhuudda iyo xulufadeeda aamin yaa rabbi waxaan rajaynayaa inuu sanadkan noqdo sanad ay baabi'i doonaan dhammaan cadowga islaamka midkii tegayna alxamdulilaah si wanaagsan ayaan ugu faa'iidaystay alxamdulilaah waxaan xasuustaa shahaadadii waxbarasho oon helay gebagabadii sanadkii tegay haddana waxyaabo badan ayaa ii qorshaysan oo ay ka mid tahay inaan noqdo maclimad gaarsiida dadka wixii ay baratay allah iidankii assalaamu calaykum alfurqaan dhammaantiina waan idin salaamay waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa ruun maxamed oo joogta jubbada hoose gaar ahaan jamaame haddaan gudaha u gala su-aasha sanadkii hore waxaa dhacay futuuxaad fara badan sida dagaalkii aadan yabaal oo kale sanadkan waxaan rajaynaynaa dhulalka islaamka oo dhan inaan furanno insha allah su-aashii ahayd maxaad barataa waxaan bartaa qur-aanka kariimka iyo culuumtiisa iyo akhrintiisaoo la tasxiixiyo sanadkii hore waxaan bartay culuum fara badan waxaana ka mid ah xifdinta qur-aanka sanadkan waxaan rajaynayaa wax ka sii badan insha allah assalaamu calaykum bahda alfurqaan waan idiin salaamay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu magacaygu waa deeqow maxamed oo jooga gobolka jubbada dhexe gaar ahaan degmada sakow haddii fikirkayga ka dhiibto su'aalaha sanadkan cusub waxaan rajaynayaa inuu allah inooga dhigo sanadka guusha waxyaabahaan rajaynayo aad bay u badan yihiin waxaan allah ka rajaynayaa inuu ii sahlo sanadkaynu soo dhaafnay waxaan xasuustaa inaan kordhiistay waxyaabo badan oo khayr ah haddii ay tahay qur-aanka akhrintiisa iyo cibaadaadka kale allah hanaga aqbalo aniga iyo dhammaan muslimiinta wixii dembi ama qalad aan galnay allah hana cafiyo dhegaysto kale iyana lagu magacaabo nasraw ku nool deegaanka kunyabarhowyana waxay leedahay sanadkii hore waxyaabo badan ayaan ku xasuusan doonnaa insha allah kan hadda socdana waxaan ka rajaynaynaa guul fatxi iyo furasho ballaaran insha allah wax badan ayaan baranay waxaan ilaahay ka baraynaa sanadka waxbarashada inooga dhiman inuu nabad inoogu dhammeeyo insha allah waad mahadsantihiin walaalaha alfurqaan assalaamu calaykum bahda alfurqaan waxaan leenahay wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa xaamid maxamed cali oo jooga jubbada dhexe gaar ahaan jilib ugu horeyn fariinteeda waxay ku socotaa dadka soomaaliyeed kuwa hadda jecel inay tahriib galaan soomaaliya tahriib horey loogama aqoon hadda waxaa soo geliyay xasan sheekh iyo shirkadaha sheerka kula jira iyo kuwa raba dadkeena soomaaliyeed inay baabi'iyaan iyo diintoodana laga marin habaabiyo ugu dambeyn waxaan leeyahay dadkeena soomaaliyeed tahriibka diida dal shisheeya waa qurun ha ku kadsoomina assalaamu calaykum waa mustaqiim oo ku nool deegaanka kunyabarow sanadkii tegey waxaan aad u xasuustaa guulihii waaweynaa ee ay gaareen mujaahidiinta al-shabaab gaar ahaan furashadii aadan yabaal allah ayaan ugu mahadcelin kadibna geesiyaasha tawxiidka sanadkan cusub waxaan rabaa inaan barto culuumul qur'aan insha allah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waxaanu leenahay dhegaystaan wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu anigoo ah shuceeb oo jooga deegaanka kunyabarhow ee ka tirsan degmada baraawe dhammaan waan idiin salaamay wariyaasha idaacadda alfurqaan haddaan ka hadlo sanadkii lasoo dhaafay waxaa ilaahay i waafajiyey inaan barto qur-aanka kariimka xifdigiisa tobanka qiraa'o shaadibiya axkaamu tajwiid akhlaaqu fii xaamili alqur'aan kitaabka anwarulmasaalix kitaabka jawaamicu akhbaar iyo kitaabo risaalooyin badan hadduu wallaahidma waxaan rabaa inaan barto sanadkan cusub hadda dhashay tafsiirka qur-aanka kariimka iyo inaan barto luuqadda carabiga labadan fanni ayaan rajaynayaa insha allah
aad baad u mahadsan tahay maxamed sheekh cali waxaan ku laabanayaa sheekh cabdulqaadir sheekhna maanta waa jimco waa sagaalka bisha muxaram rito oo sabti ahna waa tobanka cashuura dad badan ayaa xanuunsan qaarkood ma soomi karaan kuwo kale ayaan u suurtagelaynin in ay maalintaas soomaan maxay kaga faa'iidaysan karaan maalintaa marka soonka laga soo tago
bismillaah dadka muslimiinta ah waxyaabaha ay rabbigooda ugu dhowaadaan aad bay u fara badan yihiin waana calaa qadri alistidaaca cibaadadu allah subxana wa tacala wuxuu leey fattaqu llaha ma istatactum allah kaga baqa inta aad awoodaan ama aad karaysaan ruuxii cibaado awoodi waaya mid kaleo badiila buu heli karaa marka soom haddaad awoodi weyso ee sadaqaad awoodi kartaa inaad wax baxsato haddaad awoodi weydo waxaad awoodi kartaa duco waxaad awoodi kartaa qiraa'a iyo inaad qur-aan akhriso cibaado kasta oo dadka muslimiinta ah allah subxaana wa tacaala ama uu ku waajibiyey ama uu u sunneeyey markay awoodi waayaan badiil baa ilaahi subxana wa tacala u siiyey asalkeedana calaa qadri istidaaca ay ku dhisnayd ugu dambayntii bishaan bilfadli badan waaye bilcagsi in dunuub ama dhibaato ama gafaf aad geshid soo lama oran karo iyadana dunuubtu way sii laba jibaarmaysa maasha allah masalada waa masale qiyaas saxiix ah waa qiyaas saxiixa waxaa la yaqaanaa amaakinta ilaahi subxana wa tacaala uu ammaanay iyo awqaada uu alle ammaanay cibaadaadka iyo wanaagga lagu sameeyo aad buu maaragtay qiimihiisa u fiican yahay ama uu u qiimo badan yahay haddii bilcagsi meeshii xumaan la sameeyo ama xumaan lagu galo dunuubta ka dhalanaysa way ballaarataa sida allah subxana wa tacala xaramka oo kale uu ka yidhi waman yurid fiihi biilxaadin bidulmin nudiqhu min cadaabin aliim ruuxii xaramka xaramka waxyaabaha mataqaanaa fadaa'il buu leeyahay oo ilaahay subxana wa tacaala uu siiyey waxyaalo badan baa alle ka xarimay waxyaalo badan baa layidhi ha lagu xurmeeyo haddii marka dembi lagu sameeyo alle muxuu yidhi ruuxii dembi xaramka ku gala ku sameeya nudiqhu min cadaabin aliim asagoo cadaab baaba laga ratibay sidaasoo kale bilaha qaarkood ashhurulxurum oo kale waatii waxyaalo badan ay mamnuuc ahaan jireen bale fiqhiga waxaa ku dhex sugan ama kutubta fiqhiga ku qoran iska macruuf ah dilka iyo waxyaalahan mxuu ah muxaramaadka ilaahay xarimay owqaada ay dhacaan laba iyo tobankan bilood mid ka midan bay noqon haddii bilihii xurmada lahaa uu dhexdhaco dunuubtiisa way badan tahay bale in diyadii iyo waxyaalihii laga qaadaya lasii mxuu ah wax lagu daraya mxuu ah nusuusta ku sugan marka bishaa waa bil qiimo badan in lagaga faa'iidaysto wax kasta oo ilaahay subxana wa tacaala noo dhoweynayo haddii ay tahay salaadihii sunnada mutlaqa iska ahayd macnihii haddii ay tahay soomkii bale waxaanaan soo tilmaamin xataa culimada qaar xadiiska markay fiiriyeen daahirkiisa waxay leeyihiin afdal siyaami bacda ramadaana shahrulahi almuxaram haddii la yidhi ramadaan waxaa la yaqaana dhammaantiisaa la wada soomi jiray kadalika waxay leeyihiin bishaan dhammaanteeda in la soomaaba sunna dhammaan in la soomaaba sunna caashura ay taas ha fadli badnaadeen bisha dhammaanteeda soonku waa maarata waa sunno waana fadli badan yahay weliba camal kasta oo saalixoo la sameeyo alamru bilmacruuf annahu can ilmunkar haddii aad sameyn sadaqaad aad bixin haddii aad camalkii jihaadiga camalkii weynaa ilahay loogu nadir watu sanaami alislaam ahaa aljihaadu fii sabiililah aad sameyn man saama yowman fii sabiilillahi bacd allah wajab can sabciina khariifan culimada qaarkooda ama tafaasiirta ku jirta waxaa ka mid a ruuxii asagoo jihaad ku jira hal maalin sooma fii sabiilillaahida markaa muxuu markii lagu fasiro ama maalin ilahay dartii isaga sooma laba macno oo markaa ku sugan weeye arrimaha marka bisha ku saabsan waa bil qiimo badan in wax wanaagsan looga faa'iidaysto layskana ilaaliyo wixii xun ayay marka muxuu ahay keensanaysaa dadka muslimiintana ee looga baahan yahay waayahay sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil gebagabadii dad badan oo barnaamijka diiradda jimcaha ku xiran aadna uga faa'iidaysta oo dalka iyo dibadda jooga ayaa in badan isoo weydiinayay mowduuca ay suurtagal tahay in toddobaadkan laga hadlo dadka aragti bay ka dhiibtaan mawaadiicda barnaamijka marka waxyaabaha ay aad u danaynayeen waxaa ka mid ah waxay yidhaahdeen sanadkan hijriga cusub duruus diini iyo kutubo iyo masaajidna isku xirnaa rabnaa cashiro culummada aan ka dhagaysanayno iyo kuwo kale oo si shaksi ah qofku isku barayo marka cilmiga fadligiisa wax lasoo koobi kara maaha qofka bilowga ah ee sanadkan raba in uu ka faa'iidaysto maxay tahay inuu bilaabo uu ku xijiyo ilaa xad inuu qofka iswadi karo uu gaarsiiyo maasha allah jazaak allahu khayran kule masalada waa masala muxuu ahaa faniye ahoo hadba waxay ku maaragtay qusaynaysaa ama ay u khuduucaysaa qofka sida uu diyaar ugu yahay iyo aqoontiisa diineed inta ay la eg tahay masalada ku saabsan ruuxa qaabku wax u baran karo inta badan awooddiisa iyo daaqadiisa iyo arrimihi asaga markaa laga raba haddii uu qof qur-aanka ilaahay u fududayo qur-aanka yaqaano uu yahay meel fiican bay wax u joogaan waa in macnihiisa iyo tafsiirkiisa hore uga socdo meeshii markaa uu isleeyahay oo aad maaragtay fahmi kartaan uu ka bilaabo axaadiista rasuulka aleh salatu slam baa qur-aanka kusoo xigaysa labadaa waa maqsuudkii fiqhiga islaamiga asagu waa kitaabka iyo sunnaha wixii laga fahmay kadib bay noqonayuu noqonaya oo lambarka saddexaad buu noqonaya intaasoo dhanba waxaa muxuu ahaaye ka dambaynaya ama laga soo horumarin karaa hadba sida loo yiraahdo wasaaisha cilmiga cilmulwasaa'il loo yaqaano lanna wasaaisha waa laha xukmulmaqaasid maqaasida waa kitaabkii iyo sunnihii iyo fiqhigii islaamiga ahaa wey ruuxa muslimka inuu barto ee uu rabbigii ku caabudo oo uu diintiisa ku ilaashado wixii wasaa'il ah dee luqa alcarabiya wasaa'il u ah kitaab iyo sunna fiqhi waxa looga jeedo alluqa alcarabiya culumteeda fara badan waa wasaa'il cilmu lxadiidka wasaa'il buu leeyahay cilmu lqur'aanka wasaa'il buu leeyahay culumta dhan wasaa'il bay leedahay wasaa'isha iyada gadaalna wuu madan- wuu marin karaa oo asagoo nusuusta iyo wixii yaqaana wuu baran karaa inuu soo horumarsado waxoogaa ilmaam u yeesho uu wax ka fahmana waa sida ugu fiican wey saa darteed waataan leenahay ama tusaale uga dhigayna caruurkeen ama ardayga yar ee dugsiga la geeye waxaa hoos looga bilaabay tallaabo bar weeye oo tallaabihii ha barto ee qur-aanka fi suurat alfaatixu ka bilaawo kadibna baqaraa ku xigi lahayd laakiin qul acuudu birabbi nnaas in la yidhaahdo waa tallaabo barid weeye ruuxa marka ilaahi subxaana wa tacaala ha isku xiro allah subxaana wa tacaala in badan ha weydiisto inuu diintiisa fahamsiiyo ducooyinka muxuu ahay nabigeen alayh salatu salam ka sugan oo kale waa inuu akhristo oo nabigeen waa kii axad saxaaba ugu duceey allahuma faqihu fi diini wacalimhu ta'wiila ninka ugu cilmi badan buuna noqday marka allahuma faqihnii fi diini wacalimni ta'wiila inuu yidhaahdo kitaabka iyo sunnaha iyo fiqhiga islaamigana uu barto muxuu ahaayey manaabic ama masaadir saxiixa ana uu ka barto ruuxa muslimka intaasaa lagula talin ilahi subxaana wa tacaala marka uu u tala saarto jasaaka allaahu khayran sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil ayuu kaasi ahaa oo ka mid ah culimmada diinta islaamka toddobaadkan barnaamijka diiradda jimcaha halkaas ayaan ku soo gabagabeynayaa waxaan u mahad celinaya allah subxaanahu wa tacaala oo noo fududeeyey qabsoomidda barnaamijka sidoo kale waxaan u mahad celinayaa fadiilatu sheekh cabdulqaadir xaaji cali jibriil oo wakhtigiisana siiyey ilaahay subxana watacaala cimrigiisa u barakeeyo dhammaan dhegaystayaasheenana waa ay ku mahadsan yihiin ee barnaamijkeena diiradda jimcaha oo ku taxan waxaan leenahay ka faa'iidaysta soonka yoomul cashuura oo berito oo sabti ah ku beegan barnaamijkan la mid ah inta aynu ku kulmi doonno waxaan idinkaga tegaynaa dhammaanteenaba sidaas iyo fii amaaniillaah wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
نحن قوم وقود نحن روح الشهيد حزبنا لا يفيد يوم كان الكتاب في قلوب الشباب هاديا للصواب يستذل الصعاب يوم كان الكتاب في قلوب الشباب أمة لم تهن كيف أمست إذا مرتعا للفتن مزقت المحن دب فيها الوهن شرداتها المحن أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون أيها المسلمون